وتعالى في القرآن الكريم وحيري يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله, ماله رئاء الحمد الناس لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا markuu وأنتم tukanahayo ama sadaqa bixinahayo يا haluba أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إله سبحانه وتعالى إنه ما هد علننا أولا وثانيا وحين isxusuusinayna kelimad yar oo ku saabsan xadiidu min axaadiidi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam xadiid ka mid a axaadiidta nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh tirada badan ayaynu isxusuusinaynaa fawaa'id badanna ay ku jirta xadiidka isaga ah nebiguna salawaatu اllahi wasalaamu aleyh uu ku jamciyey shan faa'iido xadiidka isaga ah oo uu kaga waramaya fawaa'idda ay leedahay dikriga ilaahi subxaanahu wa tacaala xadiidka isagaa waxaa warinaya mucaad bnu jabal iyo abidarda ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin saxaabada nebiga cumuuman waxay odhanayaan waxaanu maqalnay nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh oo odhanaya alaa ukhbirukum lafdi kalena wuxuu odhanaya alaa unabi'ukum waana isku macno weeyaan alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم نبي وحير صلوات الله وسلامه عليه ما إذن كغا ورما وح إذن كغا خير بدن إذن كغا نطهر نانشا بدن بق بقركينا أكتيسه ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala wax idinkaga khayr badan idinkagana dahir ahaansho badan darajooyinkiinana aada iyo aada u sara qaadid badan idinkagana khayr badan inaad bixisaan dahabkii iyo fidadii oo ah qalinkii kana khayr badan inaad cadowgiina intaad la kulantaan ay qoortiina jaraan idinkana aada qoortooda jartaan oo aada dagaalantaan oo dagaalka aad ka qayb gashaan wax intaba idinkaga khayr badan ma idiin sheegaa qaaluu balaa yaa rasuula allah nacam rasuulka allow inoo sheeg rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh dikru اllahi caza wajal ilaahay dikrigiisa weeyaan subxaanahu wa tacaala xadiidka isaga ahna waa saxiix wuxuuna ku sugan yahay fii musnad اlimaam axmed sunna tirmidi ibnu maajah dabaraanina waa warinaya xaakimna mustadrigiisu kusoo saaraya wuxuuna ohanaya waa saxiixu lisnaad imaam اlhaytamina fi majmac الzawaa'id wuxuu ku oranayay isnaaduhu xasan imaam اlbayhaqina fi shucab اliimaan ayuu kusoo saarayey imaam malik bn anas raxmat اllahi tacaala calayhi fi muwaطa'ihi ayuu kusoo saarayaa isagoo mawquuf ah cala abi darda lakin xadiidku waa marfuuc ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu xadiidkan isaga inoogu sheegay dikriga alle subxaanaه wa tacaala shan faa'iido uu leeyahay dikriga allena macnihiisu waxa weeyaan ilaahay xuskiisa subxaanaه wa tacaala taasoo ilaahay subxaanaه wa tacaala horay inoo amray fi lqur'aani اlkariim yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru اllaha dikra kahiira war wixii alla rumeeyayow subxaanaه wa tacaala iimaan laga helayow qalbigooda iimaanka daadagow udkuru اllaha dikra kahiira ilaahay xusa subxaanaه wa tacaala xusitaan badan ilaahay xusa meeshaasi culimada islaamku markay ka waramayaa mufasiriinta ah amarkaa rabbi subxaanah wa tacaala uuna farayo waxay leeyihiin macnaha ku jira waxa weeyaan qofka muslimka in ay daydanadiisa noqoto carabkiisa had iyo jeer inuu ahaado sida neefta ay daruuro ugu tahay inuu neefsado sidaas si la eg inuu dikriga alle u wado subxaanah wa tacaala maxaa yeele alle wuxuu leeyahay dikran kaiira alle wuxuu ka cabiray subxaanah wa tacaala dikri badan macnaha wax xad ahu leeyahay inaysan jirin ayay daliil u tahay oo qofkan la doonayo mar walbaba inuu carabkiisa uu ka qayoonaado dikriga ilaahi subxaanah wa tacaala waana nicmooyinka ilaahay qofka uu siiyo nicmooyinka ugu waaweyn in carabkiisa uu ka qayoonaado dikriga alle subxaanah wa tacaala asbaabaha najaadka iyo badbaadada weeyaan adduun iyo aakhiro sida nebigaba uu ka cabiray salawaatu اllahi wasalaamu calayh xadiidu cuqba wagayri dalik idan alle subxaanah wa tacaala horuu inoo amray bal alle waa ammaanay subxaanah wa tacaala kuwa ilaahay xuskiisa badinaya mar walba wاdhaakiriina allaha kaiira wاdhaakiraat alle wuxuu ammaanay subxaanah wa tacaala kuwa mar xaalad walbo ay ku sugan yihiin ilaahay carabkooda subxaanah wa tacaala uu ka qoyan yahay dikrigiisa alla wuxuu odhanaya subxaanah wa tacaala aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalى junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlardi rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnaar oo macnuhu yahay waa kuwa alle xusayo subxaanah wa tacaala markay taagan yihiin qiyaam yadkuruuna allaha qiyaama wa qucuudan markay fadhiyaan fadhi walbo ay fadhiyaanna ilaahay bay xusayaan subxaanah wa tacaala yadkuruuna allaha qiyaama wa qucuuda wacalaa junuubihim iyo markuu dhinaca dhulka u yaalla intaba ilaahay bay xusayaan intaba ilaahay bay xusayaan subxaanah wa tacaala carabkoodu mar walbaba waxaa ka qoyan waa dikriga alleh waa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay alle subxaanah wa tacaala aayaddii uu kaga warramayay ee alle uu yihi subxaanah wa tacaala markuu alle inoo tilmaamayey waxyaabaha waaweyn ee ilaahay agtiisa lagu badbaado subxaanah wa tacaala in ay yihiin dikriga alle subxaanah wa tacaala waynu u tegi doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo xadiidu cuثmaan ibn cafaan wagayri dalik waynu tilmaami doonaa sidaa darteeda haddaba ilaahay subxaanah wa tacaala aada buu u ammaanay qolooyinka ilaahay xusaya hadday taagan yihiin iyo hadday fadhiyaan iyo hadduu dhinaca dhulka u yaalla intaba ilaahay bay xusayaan subxaanah wa tacaala haddii carabkooda uu ka daalo ilaahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala maxaa dhacaya wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard imaamu ibn اlqayim raxmat اllahi tacaala calayh ayaa wuxuu soo aroorinayay qisa sheikh اlislaam ibna teymiya raxmat اllahi tacaala calayh oo wuxuu odhanayey sheekh alislaam ibna teymiya wuxuu igu yidhi carabkayga ilaahay dikrigiisa kama goynin subxaanah wa tacaala oo kama go-in ilaa xaalad aan doonayo in qalbigayga aan ku jamciyo ilaahay dikrigiisa subxaanah wa tacala oon ka fikerayo cadamada alleh subxaanah wa tacaala bimacnaa waxa weeyaan carabku goormuu ka istaagaya ilaahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala waa marka qalbiga uu ka fikerayo ilaahay subxaanah wa tacaala aayaadkiisa wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard oo iyaduna dikri kale ah maxaa yeelay mar walba xayaatadooda waa mashquul weeyaan waana tan rabbina faray subxaanaه wa tacaala ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin nolol iyo geeri inta u dhexaysaba ilahay baa iskale subxaanaه wa tacaala xayaatadoodo dhan marka waa dikriga alla weeyaan subxaanaه wa tacaala mucaadi bni jabal radi allahu tacaala canhu ardaah caalim min culamaai hadihi اlumma rasuulkan oga markhaati kacay salawaatu اllah wasalaamu aleyh bal fii xayaatihi salى اllahu alayh waalih wasalam uu u diray dhankaa iyo yeman nabiguna waa dhintay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh isagoo yeman ku maqan ayaa mar ay sheekaysanayaan abi muusa alashcari labadoodu nebigu diray salawatu اllah wasalaamu aleyh dhanka yeman u diray iyagoo sheekaysanaya ayuu wuxuu odhanaya anigu axtasibu nawmatii marka aan hurdo hurdadayda naf ahaanteedaba ixtisaab baan la imaadaa oo macnuhu waxa weeyaan hurdada naf ahaanteedan waxaan u niyeystaa inaan seexdo oo aan ugu xoogaysto oo aan nashaad ugu helo oon firfircooni ugu helo dikriga ilaahi subxaana wa tacaala dikriga alle inaan ugu helo oo macnuhu waxa weeyaan hurdadiisana waa laga ajar siinayaa sida looga ajar siinayo soo jeedkiisa iyo cibaadadiisa kaleba maxaa yeele iyada naf ahaanteeda waxay niyadu tahayba inuu ugu xoogoobo dikriga ilaahi subxaana wa tacaala waana tan nabiga inoo sheegay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh inama alacmaalu bالniyaat wainama likuli imri'in ma nawaa risqigan aada cunayso cunadan aada cunayso iyo cabitaankan aada cabbayso hadday tahay niyadu inaad ilaahay subxaana wa tacaala taacadiisa ugu xoogeysatid waa laga ajarsiinayaa haddayse kaa noqoto caado ahaan kama duwanid kuwa ilaahay yihi subxaana wa tacaala yatamatacuuna waya'kuluuna kama ta'kulu اlancaam sida xooluhu wax isaga cunaan bay wax isaga cunaan iyaguna bal ilaahay dikrigiisa subxaanahu wa tacaala oo carabkaaga ku yaraada waxay daliil u tahay calaamaadka dadka aanan ficnayn walaa yadkuruuna allaha ila qaliila qoloyinkii munaafiqiinta rabbi markuu ka warramayay subxaana wa tacaala fi suurati alfaadixa suurat almunaafiqiin alkubraa loo yaqaano allo wuxuu yidhi waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala maxaa la yidhi waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yura'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilaahayna kuma xusayaan salaada gudaheedii ilaa in yar mooye ilahay ma xusayaan subxaana wa tacaala waktiga ilaahay xusayaan subxaanahu wa tacaala waa wakti yar weeyaan calaamooyinka dadka aanan fiicnayn weeyaan sidaa darteeda ilaahay amar wuxuu inagu siiyey subxaanahu wa tacaala inaanu badinno dikrigiisa wاdhaakiriina allaha kafiira wاdhaakiraat ya ayuha aladiina aamanuu اdkuruu اllaha dikra kafiira wsabixuuhu bukraة waasiila bal alle subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayay intaa waxaa sii dheer اdkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun walidalika culimada islaamku waxay odhanayaan imaamuna اlqayimna raxmat اllahi tacala caleyh fi kitaabihi waabil الsayb markuu ka warramayay aayaddaasi wuxuu odhanaya hadduusan dikriga ilaahay subxaana wa tacaala lahayn ilaa arrinkaa mooye way ugu filan tahay wanaag iyo khayro idin oo waa maxay bqowlihi tabaaraka wa tacaala اdkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun waa xadiidkii fi saxiixayn ku soo arooray iyo kayrkoodaba ay warinayeen ee rasuulka calayh الsalaatu wasalaam uu yihi rab اlciza jala wacalaa baa wuxuu yihi waa xadiidu اlqudsi weeyaan ana cinda danna cabdii bi addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay in dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii xadiidka waxaa ka mid ahaa rabbi inuu yihi subxaanaه wa tacaala hadduu addoonkayga xuso naftiisa igu xuso iyo meel cidla iyo isaga oo keligii ah dakartuhu fii nafsi wain dakaranii fii mala-in hadduu koox jamaaca dhexdooda igu xusona dakartuhu rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala anigana waan ku xusaa mala khayra minhum mala iyaga ka khayr badan oo ah mala laclaa yaa ilaahay ku xusaya subxaana wa tacaala uu leeyahay unduruu cibaadii haaulaa fiiriya addoommadayda kuwan ah ee aniga dikrigaygii haya sidaasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waa ku magac dhabaya rabbi maxaa yeelay fadkuruunii adkurkum xusa waan idin xusayaa walidalika culimada islaamku waxay odhanayaan ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waanu garanaynaa waktiga ilaahay subxaana wa tacaala magaceenna hayo oo waa goorma waa markaad ilaahay magaciisa haysid intaad ilaahay magac dhabayso subxaana wa tacaala ilaahay adna magacaagu hayaa warkaagaa la hayaa xagga saraa laga hayaa walidalika ayay waxay odhanayaan siduu soo aroorinaya imaam bn xibbaan raxmat اllahi tacaala caleyh culimada islaamka waxaa ka mid ahaa cumar bn cabdilcaziiz alkhaliifa amiir almu'miniin ayaa wuxuu odhanayay dikru dikru اllahi caza wajala dawaa wa dikru nnaasi daa ilaahay magaciisa oo la xuso subxaanahu wa tacaala waa dawo weeyaan dawo weeyaanoo wax walbuu dawo u yahay wax walba oon dawo lahayn buu dawo u yahay ilahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala dikru nnaasi daa-un dadka hadalkooda oo la hayana cudur weeyaan cudur ka weyn ma jiro cudurkaa isaga inaad dadka magacooda iyo warkooda hayso wax ka xun ma leh xanuun oo dhan baa kuugu imanaya xubinta ugu muhiimsan ee jirkaaga oo ayaa xanuunsanaysa dikriga allahna subxaana wa tacaala xubintaasaa ku caafimaadaysa alaa waina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kulah waida fasadat fasad aljasadu kulah alaa wahiya alqalb xubin baa jirta jirka bini aadanka ka mid ah hadday fiicnaato jirkao dhan u wada fiicnaanayo caafimaadayo walow xanuunba ha haya hadduu doono dhibaato ma leh maxaa yeele xubintii ugu muhiimsaneed waa caafimaad qabtaa haddii uu xanuunsadana xubintaasi ay jiran tahayna jirka intiisa kale waa jiran yahay walow jirka intiisa kale boqol kiiba boqol ha caafimaad qabo cunona ha la siiyo dawana ha la siiyo sidaa doontaba adigu yeel waa xanuunsan yahay alaa wahiya alqalb uu yihi nabigu calayh isalaatu wasalam waa qalbiga weeyaan caafimaadka dhabta ah een caafimaadi ka dambeynin bini aadanka waxa weeyaan xubinta ay ka caafimaadaan oy ka jiran yihiin waa qalbiga weeyaan qalbigana caafimaad waxaa u ah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub ilaahay dikrigiisaa qalbiyadu ku xasilaan oy ku caafimaadaan sida ilahay ba inoo sheegay subxaanah wa tacaala ilaahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala yaa qalbiyadu ku caafimaadaan aayaddaynu soo akrinaynay fi aakhiri suurati ali cimraan الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كذا لقسو قارا رماتك السورة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون النبي عليه الصلاة والسلام هبين والبؤ وصوقع وآخر جري markuu indhaha kala qaado nebiga calayhi salaatu wasalaam ee salaatuleilku uu soo kaco tobankaas aayadood u akhrin jiray salawaatu اllah wasalaamu calayh tanbiih iyo baraarujin weeyaan ilaahay dadkaa xusaya subxaanah wa tacaala ee xaaladdaa ku sugan ee eegaya samaawaadkan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhan odhanaya ka dhaxlaya eegitaanka isaga ah markay fiiriyaan rabbanaa maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnaar rabbiyow waxani uma aadan abuurin baaطil ee rabbiyow naga ilaali cadaabkaaga cadaab annaar maxaa yeelay quwad inaadan lahayn oodan awood lahayn oo aad daciif tahay oo aad miskiin tahay oo aad tahay wax dullaysan haddaanan ilaahay cizi iyo sharaf iyo karaamo ku siinin yaad ogaanaysaa yaad ogaanaysaa allaha isaga ah inaad faqiir u tahay baad ogaanaysaa yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah allaha isaga ayaa dikrigiisii badinaysaa maxaa yeelay samaawaadkan iyo dhulkan iyo waxaanoo idil waxay ku dhexal siinayaan tafkiirkooda ilaahay subxaanah wa tacaala inaad isu dullayso bal in la dhex socdo dunidan iyada ah aayaadkaa iyadoo la arkayo quwadaa rabbi subxaanah wa tacaala la arkayo aan haddana laga fakerin waxay ka mid tahay calaamooyinka dadka aanan wanaagsanayn ee rabbi ku tilmaamay fii aakhiri suurati yuusuf rabbi markuu tilmaamayana uu yihi subxaanah wa tacaala badana aaya ku sugan samaawaadkan iyo dhulkan yamuruuna calayha wahum canha mucriduun ay dul marayaan laakiin haddana aysan fiirinaynin oo ay ka jeesanayaan maya ee dikriga alle subxaanah wa tacaala waa inay kuu faa'iidayso aayaadkan aynu dul marayno quwada rabbi subxaanah wa tacaala quwo ka hortegi karaysa oo hakin karaysaa ma jirto cid sii ogaan kartaana male warkeeda baddaa daliil waadixana maanta waynu aragnaa in badanna waynu aragnaa لأجل ذلك أyا ddka مؤمiنiinta الذينa يذkرون اللha قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفkرونa في خلق السماaوات والأرض ربنا mا خلقتa hذا باطلا marna ay carabkooda uu ka qoyan yahay dikriga ilahi سubحaanه وتaعaaلى marna uu ka qoyan yahay تfkiirkooda iyo فkrkooda ilahay cadamadiisa iyo weynankiisa ولذalika qرآaنka waxaan ku arkaynaa rabbi سubحaanه وتaعaaلى in badan inuu kusoo celcelinayo lacalakum tatafakaruun liuli اlalbaab iyo wixii la mid ah liqowmin yacqiluun waxaasoo idilna waxaa loola jeeda waxa weeyaan qofka inuu fakero intaa maruu ilaahay dikrigiisa hayo subxaanah wa tacaala iyo mar uu fakeraya ay tahay koonkan iyo waxaa inagu hareeraysan insaanka maanta nool ilahay dikrigiisa subxaanah wa tacaala iskaba dhaafe inay ka fakeraan aayaadka alle subxaanah wa tacaala waxaa la yidhahdaa tafkiirka culamaau nafsi markay ka warramayaan fekerka qofka bini aadanka ah ilaahay subxaanah wa tacaala maskaxdan uu siiyey in uu kaga fekero dariiqa wanaagsan iyo xayaatadiisa iyo wixii la mida waxay dhan tahay baa la yidhahdaa intuu ka faa'iidaysto maskaxdaa wax gaaraya boqolkiiba malaha shan shan iyo sagaashan ka mid a lagama faa'iidaysto maskaxdan iyada ahna maskaxdan aanu aragnana waa shay ilaahay subxaanah wa tacaala mucjizooyinkiisa ka mid ah waa adduun kale weeyaan ilaa maantana aan la garan karaynin waxa gudaheeda ah iyo daakiradan iyada ah iyo rabbi siduu ugu talagalay iyo tarkiibkeeda iyo siday tahay iyo waa caalam kale weeyaan waxa ka faa'iidaysta qofka bini aadanka wuxuu ka faa'iidaysto waa boqolkiiba shan weeyaan shan iyo sagaashanka kale waxay ku baxaan waxaan macno lahayn rabbina subxaanah wa tacaala wuxuu in badan kusoo celcelinayaa tafkiirkaa isagoo nafaraya ama ammaanaya qolooyinka caqliga u saaxiib ah liuli lalbaab liuli lcuquul alafhaam asaxiixa rabbi isagoo ka warramaya subxaanah wa tacaala in badan buu inagu soo celcelinayaa haddaba dikriga alle subxaanah wa tacaala sida xadiidkii bukhaari ku yimidba uu tilmaamayey bukhaariga muslimba waa wariyaan iyo kayrkoodaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay qofka ilaahay dikrigiisa haya ee mar walba ilaahay xusaya subxaanah wa tacaala iyo kan aan ilaahay xusaynin waxay la mid yihiin qof nool iyo qof dhintay oo kale weeyaan mathalu اladi yadkuru اllaha caza wajal y wاlmayit xusaya subxaanah wa tacaala iyo kan aan ilaahay xusaynin subxaanah wa tacaala waxay isula mid yihiin qof nool qof nool iyo ilahay carabna wa tacaala waa qof nool weeyaan qofka jasadkiisii oo dhintay geeri ma aha ka dhinto subxaana wa tacaala inu ka dhinto iyo kayrkiisaba ay warinayeen sanadkiisuna xasan yahay xasaninayaan sida sheekh cabdiqaadir naadir raxmat allah xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey zakariya nabiy llahi yaxya bna zakariya ayuu ilaahay u waxyooday subxaanah wa tacaala wuxuuna faray shan shay nabiy llahi ayaa yarahaayeen ay wada joogeen haddana ilahay subxaana ma gaarsiinaysaa mise anigaa inan laba rasuul weeyaan waktiga weeyaan ibnu zakariya maya anigaa haddii aanan u kicin waajibka ilaahay fari subxaanah wa taala waan haligmayaa oo cadaab alle baa igu dhacay shan shay bay ahaayeenoo nbiguahy subxaana wa tacaala xusaya dikriga ilaahay qofka ilaahay xusaya subxaanah wa tacaala qofka ilahay subxaanah wa tacaala mithaalkiisu waa maxay mithaalkiisu wuxuu la mid yahay buu yihi yaxya ibnu zakariya macnuhu waa qisa reer bani israa'iilna a ahayd waktigoodii waramayo sida mid weeyaan marka waxay ka mid tahay isku mid yihiin waa isku mid weeyaan wa tacaala wuxuu ambiyada u waxyoonaya waxay ahayd laa ilaaha ila ana facbuduni sida rabbi inoo tilmaamay subxaana wa tacaala laa ilaaha ila ana iyo wixii la mid ah waa laga siman yahay ha ku kala duwanaadaan hadday doonaan nabiy llahi yaxya wuxuu la mid yahay sida qof cadow uu qabsaday xirxiray meel lafadhiisiiyey loo diyaariyey geri iyo in la dilo cadowgii baa u diyaarsaday inuu dilo wuxuu ku yidhi niman yahow haddaan xoolo idin siiyo leeyahay nin hanti lagu yaqaanana ah haddaan idin siiyo iska kay dhaafaysaan laakiin iska kay dhaafa oo naftii xoolihiisii buuna naftiisii ku furtay isagana waa badbaaday subxaana wa tacaala sidaasuu naarta ilahay oga baxsanaya lamida xadiid kaloo fi musnad imaam axmed ku sugan lagana warinaya mucaad bnu jabal qofka bini aadanka a sameeya camal looga oga bad alle subxaana watacaala uu noqonayaa muctiq mid laga xoreeyey uu noqonaya maxaa yeelay dikriga alle subxaana watacaala wax sahlan bini aadanka في القرآن الله إنه قلت المامي سبحانه وتعالى وقلب شيطان لما دهن لغة بن آدم كو ويررا لما دهن الذي يوسوس في صدور الناس الخناس الذي يوسوس في صدور عبد الله بن عباس باوحي أرني رحمة الله تعالى عليه مركو كور كور خناس كمعنيهيسه wuxuu odhanayay shayطaanku waa jaaثim weeyaan calى qalbi bni aadam faإida saha وإida dakara اllaha caزa wajل tacaala yala halmaamo hawl buu ku faraya xusuustana subxaana wa tacaala waa cararaya khanaaska macnihiisu waa sidaa weyaan hawlo kalu gelinaya aladii yuwaswisu fi suduuri الnaasi min aljinnati wاnnaas iyo insigii iyo jinnigii labadiiba ah baa la yidhi diriga alle subxaana sida shayaadiin ka soo horjeedaan oo kugula dagaalamayaan dikriga alle subxaana wa tacaala ay qalbigaaga ogala dagaalamayaan sidaasi la eg ya insuguna kaalaheegay inama amwaalukum waawlaadukum maxaa la yidhi nimadana waxa loola jeedaa waxay tahay darajaadkii alla subxaana wa tacaala xaggiisa laga gaari lahaa hawl adduun baa kuu diidaysa iyo risqi raadin mashquul baad noqon noqon noqon noqon noqon noqon wax miisaan lagu soo saaro qumanailah agtii subxaana wa tacaala oo wanaag aad kala kulmayso sidaa darteeda rabbi inoogu tilmaamaya subxaana wataalaadiina iyo xoolihiinaba weeyaan ilahay siduu tilmaamay subxaana wa tacaala shayطaanku haddaba wuxuu ayuu ku diiday subxaana wa tacaala qofka waxaa la doonayaa waa isbaris shartuna waxa weeyaan sidaasi la eg waa sidaas weeyaan sidaa darteeda salafu hadihi اlumma kuwa ilahay dikrigwasalaam xadiis garanaysaane jawariya nabiga alayh الsalaatu wasalaawax fadhisa wada subxaana wa tacaala dikriga alleh iyadoo wada halkii ay ugu yimid iyadoo weli fadhiso ilahay xusaysa subxaana wa tacaala caadadii lagu yaqaanay weeyaan nabiga alayh الsalaatu wasalaam xadiidka aynu wada garanayno ku yiri fadhisaa haa badan wax allaalo waxaa tiri taasina waxay daliil u tahay dikriga alle nafahaantiisa inuu kale subxaana wa tacaala loogu dhowaado oo dikriga waxa u fadli badan خباب wuxuu oran jiray ilaahay dhowow in allaale intaad doonto ugumana dhowaatid ilaahay subxaana wa tacaala wax ka ahaaday ee dikriga allah subxaana wa tacaala wax ka fadli badan ilahay uguma dhowaatid darteeda ilaahay dikrigiisa ayaa ugu fadli badan subxaan maxaa yeelay laa aqul laamu xarf walmiim miim nabigu nabigu nabigu nabigu asalaamu calayh baa lagu saarayaa ilى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إلهنا أنتو دونو كل الله يا سبحانه وتعالى maxaa yeelay inama alacmaalu biاnniyaat ikhlaaskaaga intuu dhan yahay kina alalifu xarf wallaamu walxasanatu bicashri amhaaliha alif laam miim waa sodon waxa ugu yar boqol weeyaan laabay alif laa miim laba kun iyo intay dhan tahay wasnigeeda iyo maalinta qiyaamaha maxaa yeelay dikriga alle subxaanaha wa tacaala wax aad iyo aad fadliga ilahay iyo ixsaankiisa ka mid tahay inuu ilaahay fadligiisa iyo dikrigiisa inoo laalaabay oo markaad tirahdid subxaan allah wasniga ay ku weyn yahay fi saxiixi muslim canhu ardaa ayaa wuxuu odhanaya rasuulka alayh salaatu wasalaam aطuhuuru shatru liimaan والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض الحمد لله كلي تملأ الميزان وسبحان الله والحمد للهنا iyaguna waa cirkan iyo dhulkan masaafa ah weeyaan dhibayo qof laakiin waxaa dhibka leh tahay siduu isaga celin lahaa shayطaan maxaa yeele waa cadow ina الشhayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa cadaawinimadiisuna wax kale ma ahe wax allaal wuxuu kaaga qur'aana caqabada ayada a ka gudubto ku imanaysay caruurtii ka gudubto kaluu doon baa lagu leeyay laakiin waxaa la doonaya ka qoyanwanaagsan tanawuca alcibaadaadka laakiin adigoo yaqaana haddana inaad musxafka ka akriso siinaya oo xadiidkii naya fi jaamici sagiirka ayaa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu oranayinuu qof qof qof ilaahiy rasuulkiisa ay jeclaadaan musxafka ha akriyo waa cibaado weeyaan soo gala musxaafkaasu kala furan jiray min asaxaabati wataabiciin maxaa yeelay indhihii eegayaan qalbigu waxbuu ka fekerayaa jirkiisa oo dhan baa cibaado ku jira weeyaan macnuhu anwaac badan leh waxaa ugu fadli badan تعالى وحا ugu fadli badan tilmaamay salawaat اllaه wasalaamu عalيh والباقيات الصالحات النبي مركو ku yiri والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير nabiga alayh slaayo baaqiyaadka saalixaadka la tilmaamaya waxaa weeyaan subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar lafdigii kalena wuxuu ku dariyay cuثmaan bn cafane fi mustadrik xaakim ku sugnaa anas bnu malikna waa laga wariyaa laa xawla walaa quwata ila bigood yiri salawaat llah wasalaamu aleyh inay ninto allaaliyataad ka bilowdaba subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah allahu akbar laa yadurka bayuhuna bada't gadaal kasoo doonta isugu dhex qas laa yadurka bayuhuna bada't dikriga subxaana wa tacaala wax la koobi kara ma ilahi waa kuu soo dhawaanaya subxaana wa tacala xadiidka aynu soo akrinaynay qaybtiisa dambaa nebiga ku sheegay salawaat اllah wasalaamu عaleyh in dakaranii fi malain markaasaa ya rabbi wuxuu ku leeyahay subxaana wataa ka wax gaaraysa macnuhu waxa weeyaan taadi iyo tu kaloo lagu sii daray baa ilahay kuu soo dhawaanaya hadduu isagii soo dhawaado diraac iyo dhudhun wax gaaraya subxaana watacaala oo macnuhu waxa weeyaan dhammaan kulama tacaala uu kusoo qaabilayo لأجل ذلك tilmaamay wax ka badan subxaana watacaala boqol faa'iido wax ka badan inuu leeyahay dikriga alle subxaana watacaala ayuu raalli geliyaa sideedaba tacaala taasaba ugu filan ammaan iyo wanaag maxaa yeelay saacadda ilaahay kaa raali noqonayo subxaana wa tacaala wax sahlan maaha wa ridwaanu min allahi akbar ka weyn waxa gudaheeda ahaaday oo dhan maxaa yeelay markay jannada galaan ahlu aljanna oo wax walbatamaniya wax i weydiista waxay yidhahdaan rabbi oo cadaabkaaga waad naga badbaadis oo wax allaala waxaanu doonno waadna siisay oomaadeen waadna xusuusisay raalli ahaan carab ma jirta ayaa la yidhaahdaa maysan tahay hadday caro alle kaa dambaysa subxaana wa tacaala aamin na ilahay baa ka raali noqda subxaana wa tacaala sidoo kale saacadda iyada kuu caraysan kugu soo hayo inaad ogaatidna waa cagsi jala wacala iyo shayطaan wixii rabbi raali geliya shayطan caro geliyaan wixii shayطaan raali geliyana aro gelisana maxaad ka rajaynay dagaal un weeyaan waxaad ka sugtid dagaal buu kugu hayaa si allaaliyo siduu kaaga adkaan karo ayuu samaynaya khisladaa dikriga ilahi subxaana watacaala raalligsana in uu kaa kala dhantaalu ku dadaalaya imanaya awalan marka la adimo waa sii dhabar jeediya isaga oo neefe ay ka socoto dikrigii alle subxana watacaala aan doonaynin dhaguu faraha gashta aadaanka marka la dhameeyuu soo noqdaa waa la aqimaa haddana waa cararaa alle subxaana watacaala inaadan si wuxuu samaynayaa wax allaala ale iyo wixii aad halmaanti inuu kusoo xasuusiyo war waagi horta ma muxuu waagi horta sidaa u lahaa wagii kusoo eegaya horta muxuu oga dan lahaa eegitaanka nooca ah tanna maxay waa maxay wax kalama doonaye waxa weeyaan inuu kaala dagaalamo ilahay dikrigiisa subxaana watacaala maxaa yeele ada ilahay xusay subxaana watacaala salaad baad usoo kicin waxaasoo dhan maadan xusun waxaasoo idinalaala markaad ilahay subxaana watacaala kaaga mashquulin karaya salaadana waa inuu la yimaado idin idan haddaba hadduu raali geliyo subxaana watacaala dhanka kale wuxuu caro gelinayo wuxuu caro gelinayo waa gelinayo inuu kaa aarsadana uu ku kalifayo waa shaytaan hamiga waxaasoo idil ayuu zuuliya waa cudurada maanta aan dawada lahayn ee tirada badan waxaan aynu caabayo ee qofka markuu xanuunsado waxa ugu waa in la nasiyaa waxa lagu nasin karayana waa in la seexiyo weyaan imaam alghazali raxmat اllahi tacala aleyh kitaabi bidaayat اlhidaaya markuu ka waramayey adna waa xaalad hal adulkum calى tijaaratin tunjikum min cadaabin aliim xaalana waa xaalad waxna yuusan badbaadiya cadaab alle subxaana wa tacaala xaaladna waa xaalad alle uu tilmaamayba subxaana weyaan qolona waa mutakhalifiin oo way dambeeyaan qolona waa qolo dhexdhexaad ah weeyaan xaaladna waa xaaladanba waxa qofka soo jeedkiisana waxaa laga yaabaaba inuu macaasi iyo balaayo kasbanayo haddaabaad ka baqanaysa nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta nafta maxaa yidhi hurdada khayr badan intaad macaasi aadi lahayd markaasuu hadal hadal dhigo wuxuu yidhi qof ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u abu iyo xayaatadii loogu talagalayay rabbi subxaana wa tacaala ay oga khayr badnaatayba oo laga dhigo mayd maxaa yeele hurdadu rabbina waa inoo sheegay subxaana watacaala meelo badan oo qur'aanka ka mid ahna geeridii iyo hurdadiiya waxaana culimmadu ay ku magacaabaan almawtat suqra mawtat suqra bal ka waran qofka mawtat suqra ayaa ka khayr haddaba iyo waxaan la tilmaamaya stresskan wax kale ma ah qalbigaagii maadaama uu mashquul ka noqday ilaahay subxaana wa tacaala rabbi muxuu yihi nasu llaha fanasiyahum anfusahum ilaahay bay halmaameen ilahayna naftoodu halmaansiiyey subxaana wa tacaala oo waxay noqonaysa waxa weeyaan maadaamahalmaantay bahaar kalea ku taagan xisaabo hurdadii buu la'yahay maskaxdiisan tahay dareenkiisii waa kacsan yihiin digruu kaa zuulinaya subxaana wa tacaala rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu ohan jiray bilaal ku ohan jiray noxee salaada maxaa yeelay dikriga alle subxaana watacaala raaxo u yahay jasadka bini aadanka waa ku rasuulkana alayh salaam waa inoo sheegay oo wuxuu nayay ma jiro qoom fadhiista ilaahay xusaya subxaana wa tacaala dikriga alle haya subxaana wa tacaala إلا حفتهم الملائكة وغشي غشي سكينة يا حسلوني ربي بكته ذكرك الله دب حسلوني يوحو قلبي قد جياء لا بذكر الله halla baktiye larigiisu ku degaya subxaana wa tacaala wax kalu u baahan wax kalu u baahan waa arki karay markaad dikriga ilahay ka tagto subxaana wa tacaala subxaana wa tacaala qalbigaaga nashaad iyo quwa ruuxi ah rabbaanigalayso nacam qalbigo wuxuu ka qaad salawaatu llahi wasalaamu aleyh laa xawla walaa murugtan iyo walbahaarkan iyo qamigan quwata ila billah macnaheedaaba ahba inaadan awoodna lahayn xoogna lahayn xeeladna lahayn dhammaan inuu ilahay celcelinayaa qalbigiisu macnaha sidaas u dawoobaya wiga alle marka subxaanahu watacaala dawadaa w qalbigu dawo u yahay hamigii iyo qamigii murugtii iyo ولذلك أي لفظ عمرو بن عاص إسناده شيء في مسند في مسند الإمام أحمد وغير ذلك أرني أمرراه سيدا بروه بأمرران يا وسخذ دش كفو شويا نعم نعم نعم نعم ilaa in laga qaado boor oo shay mooyaane rasuulka waa la weydiiyey salawaatu llahi wasalaamu aleyh hadduu qalbigiiba sidaa u mirirayo maxaa dawadiisa ay tahay oo looga markaasuu dikriga alleh yaa loogashinkaasi fuulayo fuulayso xadiidkii nabiga aleyh salaatu wasalaam sidoo kale waxaa maa kaanuu yagsibuun raanna waxaa la yihahdaa wixii dushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushdushbanayeen oo macaasi ah oo dunuub ah taa dabooshay oo wax ay fahmayaan ma leh biha ilaa aakhirkeeda wax ay fahmayaan iyo wax ay maqlayaan oo dikriga midna ma jirto qalbiya daboolan weeyaan qalbiga wuxuu u keenaa arki maysid qofkan ilaahay dikriba kuma arkaysid xaaladda dadka duwan nacam sida dikriga alle subxaana wa tacaala gooni ah badan yahay ka gaabsado oga dhow yahay cid walbaba waana sidaas weeyaan nebiga alayh salaa lafdiga muslimna wuxuu oranayay ali fi fatxi lbaari markuu ku keenaya xadiidka haynka sideedaba waxaa la yihahda imam nawina waa keenaa fi sharxi muslim haynka iyo qalbiga waxa asiiba qalbigaaga fulayna jirkaago dhan u culays dareemaya unsanid la yuqaanu calىa qalbi qalbigaygaan ka dareemaya culays noocaas ilayhi miata mara anigu dembi dhaaf baan ilaahay weydiisanaya iyo dikri alle subxaana watacaala iyo tawba culayski karayo dareemayo ee hadhow uu suruur ku dareemayo ee hadhow uu ku dareemayo basta iyo fududaan nacam quwuu ku helayaa qalbigu rasulka alay salaatu wasalaam waxaa soo maraysay sida xadiidka tilmaamayaan in uu xiriirin jiray xataa soonka oo una afuri jirin nebigu alayh الsalaatu wasalaam tilmaamayeen imaam raxmat اllahi tacala aleyh fi kitaabi zaad almacad macadna xikmadaha waa quwa ruuxiya oo rabbaani ah oo ku yahay ah dikrigiisa ma aha waxaan aynu cunayn maxaa yeelay cunitaankan aad cunayso quwad u yawaxaa quwo ee uu طacaam u noqonayo zubayr radi allahu tacaala canhuma وmaعa dalik isagna sidaas oo kale waxaa la yihahdaa soomkiisu ayr iyo awooddaasi xaggee ka helay wuxuu ka helay dikrigiisii wuxuu ahaa haddii uu salaad galo mashquuli jirin uu agi lagu soo tuuraya madaafiicdii iyo wixii lamida lamidka lagu soo tuurayey xaramka waxaa dhacaysay qaybo ka mid ah unan war u haynin waxa dhacaya ee hawsha dhacaysa oo walaalkiisa ahaa waxaa la yihahdaa lugtaa cudur ka galay waxaa la yidhi lugtaada in la gooyo mooye faa'iido kale ma leh lugtaada in la gooyo mooye faa'iido kale ma leh udareemin waa in lagu suuxiyo weyaan markaasuu oranaya subxaan allah caqli ilah isagoo ku jiraa lugti looga gooyo naftooda war uma hayaan quwada uu leeyahay xanuunka iyo waxaasoo idil wahaakada aimadu sidaasay ahaayeen ilaa la yiraahdo imaam zambuurkii cunayey taraajimtooda marka laga warramayo qalbiga ruuxda bini aadamka quwu siina quwadda dareemi karayo xadiidkii saxiixa ahaa waxaa u yimid gabadhiisii faatimo ahayd gurcaruurna way lahayd cali bn abi aalib baa ku yihi aabbo u tago go salawaat ullahi wasalaamu caleyh addoomaa loo keenay mid gurigiisay timid waa kusoo wareegtay guryihii waa ka weysay waa loo sheegay hadhow markuu nebiga yimid waxaa la yidhi faatima wada joogu u tegey qisadii bay nebiga alayh isalaatu wasalaam wax ka khayr badan ku siiyey id awaytuma ilى firashikuma nayseen aad timaad soddon mar dhaha alxamdu lilah afar iyo soddon mar yir nebigu salawat اllah wasalaamu aleyh kii idin khidmayn kitaabkiisa waabil saybka markuu keenayo sharaxa min kelima ayib uu leeyahay kamid ah ayaan salaadii subax la tukahalkiibuu iska sii fadhiyey dadku waa kaceen guryahoodii baa la kala aaday wixii dan lahaa wixii sugaya shuruuqala baxeen sheekh raxmat ullahi tacaala caleyh hadhowbuu gadaal iisoo eegay markaasaan waxaan ku iriya tan iyo saakay waa ku daba fadhiyey sheekho hadihi adwati haddaareecanin oo dikriga ilahay aan sidaa ugu qoreecanin quwadii iyo awooddii iyo nashaadkii iyo jirkayga oo dhan baa dhumaya intuu kaco weysaysto salaadii tukada subax waxaa laga dareemaya nashaadka iyo cajzigabiga weeyaan ma aha jasadka oo keliya waxaasoo idil buu qalbiga ka zuulinaya quwo iyo awoodnallana waa soo jiidaa subxaanah wa tacaala inta yara ilahay siiyo subxaanah wa tacaala ayaa barako lagugu yeelaya maami salawaat ullah wasalaamu caleyh hodantinimadu hodantinimadu taa haddaad mooday taa ma aha lakin qoraal buu ka tegey calam اlislaam kuwa baanzin kale xitaa ay sanadkii dowladda u qariraan intaa ma dhanna hal ninna weeyaan haddii la yihahda xayaati kuma filna maxaa yeelay subxaana watacaala waxa keenaya sida nebigu alayh isalaatu wasalaam inoo tilmaamay axaadiis aad iyo aad u tiro badan fawaa'id aad iyo aad u tiro badan ayuu leeyahay aan la koobi karaynin imaamna alqayim qofka qofka ha ugu laabto kitaabkiisa aynu soo tilmaanay iyo meelaha la midka axaadiista nabiga wajazakum allahu khayran barakaatuh